waxaa sanooyinkan dambe aad u sii badanayay tirada dhallinyarada soomaalida oo isku dayayaa inay u soo tahriibaan waddamada yurub kuwaasi oo soo gala safare aad u halis badan oo ay ku dhintaan qaar badan oo ka mid a dhallinyaradaasi waxaa kale oo ay dhallinyaradaasi la kulmaan dhibaatooyin kala duwan haddaba sida lagu ogaaday daraasad uu sameeyey axmed xaaji barkhad oo isagu degan magaalada rotterdam ee dalkaasi holland ayaa dhallinyaradaasi soo nabad gaara yurub waxay ka cabanayaan qaabilaadda iminka ay helaan wariyaheenna v o eda ee yurub cabdisalaam hareere oo london jooga ayaa teleefoonka ku wareystay axmed barkhad ugu horrayntiina waxaa weydiiyey meelaha daraasadani uu ka sameeyey oo ay joogaan dhallinyaradaasi soo tahriibay ee uu la kulmay
waxay kala joogaan sweden norway denmark switzerland faransiiska belgium dalkan holland iyo afrikaba
waaye maxaa kaaga soo baxay ee ugu weyn markaad eegto dadka tahriibta arrimahana daba joogta aad baadhaysa muddaday soo socdaan meelahay soo maraan kharashka ku baxa run ahaantii cabdisalaano waxaad arkaysaa waxyaaba badanoo ya'si kugu ridaya markaad eegto dhallinyartaan waraysiyada ka qaaday da'dooda oo da'doodu runtii ka yar tahay soddonkii markaad la sheekaysato waxay iskaga wada mid yihiin sheeko ah waana loo warramay wixii noolaga warramayna runtii ilaa maanta ma hayno dhan markaad ka eegto waxaad arkaysaa waa dhallinyar awoodi karaysay waddankii hadday joogaan inay shaqaystaan awoodi karayay inay wax soo saar kala sameeyaan laakiin jidkaa dheer ay soo marayaan amba saxaro ha noqoto amba bada ha noqoto naftooda ay ku halligayaan iyo nolosha dhabta ee ka jirta dhulkaay soo hiigsanayaan baa runtii aad u kala duwan waxyaaba aadka igu naxdinta badanna waxaa ka mid a haweenka da'yar ee lagu kufsaday dhulkii hay soo mareen qaarkood ay dhakhtare ku jiraan arrinta runtii mucjisada igu iyo waxa weeye gabadhaan kula kulmay switzerland gaar ahaan geneefaan kula kulmay waxaa ku soo baxay lacag dhan labayo soddon kun oo dollar waxay ii sheegtay marwadaasi inay gaadhi iyo meherada indhahayd hay iibisay muddo ku dhow koob iyo toban biloodna hay jidhka kusoo jirtay dhaawacyo xoogley kala soo kulantay jidhkeedoo dhaawac soo gaaro kufsi baa soo gaadhay hadda dhakhtar bay ku jirtaa dhakhtarkeeda waraysi markaa la yeeshay wuxuu ii sheegay jirhaan inay ka soo kaba doonto wixii soo maray laakiin maskixiyan u dhaawacu jiro maxay kaaga warrameen asxaabtoodii la socotay ma kaaga warrameen qaarkood tusaale ahaan inay badda kusoo dhinteen oo kale tiro intee lagoo dhimashaa bay kuu sheegeen
waraysiyada iyo macluumaadkan soo ururiyo rag iyo dumar iskugu jiraa jidad kala duwan bay soo maraan qaarkood waxay soo maraan jidka u dhexeeya jabuuti iyo eliteria qaarkood waxay soo maraan jidka u dhexeeya etoobiya iyo suudaan qaarkood waxay soo maraan jidkan yaman iyo u dhexeeya badda soomaaliya interviewgii u dambeeyeen qaaday dhalinyar u badnayd labayo afartan oo ka soo baxay addis ababa suudaan ilaa libiya waxaa nolol ku soo gaadhay waddankan yurub toddoba qof oo keliya barhkood dhexday ku dhinteen barhkood jeelal bay ku jiraan barhkoodna badday ku dhinteen siday ii sheegeen laakiin way ka sinaayeen dhallinyarada aad waraysatay miyaa axmedow dhibaatooyinkan yurubna ay ka sheeganayaan ilaa iminka waxay aada uga siman yihiin waxay soo hiigsanaya oo ahaa inay nolol ka duwan nololihii ay ka yimaadaan ay helayaan halka waxyaabahay kala kulmayaan waxa weeye dadkii oo la kala haybsoocayo dadkii oo loo arko inay gobollo nadood qaarkood ka yimaadeen qaarkoodna ay ka yimaadeen gobollo hay dhibaata ka jirto taas waxaa u dheer adduunyadu dee ilaba sebtembar wixii ka dambeeyey isbedeshay indho gaaraa lagu hayaa dhallinyarta afka soomaaliga runtii ku hadasha amba geeska afrikaba ka timaada taasi saamayn gaaray ku leedahay marka la eego xagga immigrationkaba arrimaha qaxootiga waxa u dheer noloshii oo aan fududayn dhulkay imanayaan runtii dhulul aada u qabow ah qofkii dhallinyartaa markuu qaxootinima dalbado sharci lama siinaayo haddii la diido wuxuu ku khasban yahay inuu kiniisad ku noolaado kiniisadiina muddo gaaban bay siinaysaa inuu nolol kooban u helo
markaa markaad eegto muddada ay dhexda ku soo jiraan oo kale celcelis ahaan intay leeg bay soo socdaan ilaa markay soo kici timaan ilaa iyo ay ka soo gaadhayaan waddamada yurub
tusaale waxaan ka soo qaadaynaa dhallinyarta kasoo ka soo baxdaa etoobiya ee suudaan soo gaadhaa waxay ku soo gaadhaan muddo u dhexaysa labiyo lixdan cisho kuwa ka soo baxa xagga jabuuti waxay ku soo gaadhaan muddo u dhexaysa laba bilood ilaa saddex bilood waa xuduudka oo xaggaa ka xidhan siday ii sheegeen dhibta ugu mudan ay soo mutaan waa saxaraha dheer ay soo marayaan waayo ma haystaan jiheeyahay ku socdaan ma haystaan waxyaabo kale oo tilmaama waa dhibaatooyinka inta badan geerida ku keenta weeye waxyaabaha iiga warrameen runtii oo kulleyba kumurugada gelinaya waxa weeye dhallinyar wada socotay oo muddo shan iyo afartan cisho amba lixdan cishaa jidku soo wada jirtay oo nin weliba kuu sheegaya in adeerkii amba saaxiibkii amba dadkay soo rafiiqeen ee jidkaa kusoo wada jireen meeshuu kaga yimid qaarkood waxay kuu sheegayaan xawayaanaday la kulmayaan oo inay iska difaaci kareen cabdisalaanow waxyaabaha naxdinta badan keenaya waxa weeye waa haweenka da'da yar ay arkayaan markay ka soo gudbaan suudaan ay xagga liibiya u soo gudbayaan ee hortooda lagu kubsanayo interviewga u dambeeyeen qaaday sagaal iyo tobankii bishaha bishan aan ku jirno gabadhaas waxaa iga warrantay qoys ay ku wada socdeen koob iyo afartan ilaa labaatan hay dumar ahaayeen hay arkayay igu hortooda lagu kubsanayo waayo dhallinyartii la socoto waxay ka qaban karaya may jirin dhaqanada meesha ka jira afafka meesha ka jira midna lama jaan qaadi karaya su-aasha isweydiintana waxa weeye dadkii dadkan u dhalay ama dalalkii ka yimaadeen xaggey dadku u socdaan waa su-aal meesha taalla waa su-aalaha meesha ka axmed markaa ugu dambayntii ujeeddada daraasadan aad ka leedahay maxay tahay maxaad doonaysa inay ka soo baxaan
ujeeddada igu weyni inaan fahmo inaanu nahay dhalinyartii dalkan berri mustaqbalkeeda noqon lahay haddii hay dhalinyartii ubixi bad iyo saxaro ku dhintaan dalkani iyo dalkan muxuu mustaqbalkiisa noqonayaa ta igu muhiimsan waa taa inaan ogaado
kaasina wuxuu ahaa axmed xaaji barqad oo degan magaalada rotterdam ee dalkaasi holland oo u warramayay wariyaha v o a ee yurub cabdisalaam hareere
markana waa